بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان wanaagsan khiyaartaadna dhageysanaysay meel walba aad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii hadda oo kale ah radio muqdisho uga barateen inaad ka dhageysataan inaad ka dhageysataan oo marka laga reebo habeenka jimcaha ah oo ku soo ahaa markaasi barnaamijkii dhacdooyinkii maanta barnaamijkii dhacdooyinka barnaamijka dhacdooyinkii maantana waxyaabaha aan ku soo qaadi doona caawa dhageystayaal waxaa ka mid noqon doona oo aan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo oo caawa casho sharaf ku leh madaxtooyada waddanka suudaan ee ku taalla magaalada khartuum halkaasoo uu madaxweynuhu booqasho rasmi ah ku tegey maanta waxaa kaloo markaasi barnaamijka aanu ka soo qaadi doonaa dhegaystayaal wasaaradda gaashaandhigga dowladda waddanka maraykanka oo iyana markaasi shaacisay in howlgal ay ka fulisay deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabaddiidka shabaab waxaa kaloo barnaamijka aanu ku soo qaadi doonaa dhegaystayaal oo aad maqli doontaan hadduu alla idmo maamulka koonfur galbeed oo isagana markaasi ka warbixiyey mas-uuliyiin ka tirsan oo iyagu ku sugan degmada bardaale oo ka tirsan gobolka baay halkaasoo markaasi ay u joogaan howlo la xidhiira sidii markaasi loo dardargelin lahaa howlaha dhanka ciidamada ah oo la doonayana markaasi inay u diyaargaroobaan weeraro ka dhanaa kooxaha nabaddiidka ee deegaanadaasi kusii dambeeya iyadoo sidoo kalena ciidamo boliis oo halkaasi lagu tababarayo tababaro u soo xiray waxaanu idinkaga haynaa waraysi aanu la yeelana wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi oo ku sugan degmada bardaale sidoo kale dhegaystayaal waxaad barnaamijka ku maqli doontaan oo aanu idiin soo gudbin doonnaa maamulka gobolka shabeellada hoose oo isna markaasi xubno ka tirsan oo guddoomiyuu hogaaminayo ay iminka ku joogaan booqasho magaalada baraawe oo ka tirsan gobolkaasi shabeellada hoose iyo baraawe oo si aada uga soo kabatay dhibaatooyinkii ay badeen kooxihii nabaddiidka ahaa ee muddada dheer ay fariisinka u ahayd waxaa sidoo kale aan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa maxkamadda sare ee dalka oo iyana markaasi u diyaargaroobaysa maalinta maalinta garsoorka dalka oo ku beegan maalinta berritoola ah oo afariy tobanka bisha abriil ay tahay iyo iyagoo markaasi guddoomiyuhu uu ka hadlayo waxyaabaha u qabsoomay muddooyinkii dambeeyey dhinaca garsoorka oo dalku leeyahay waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadaha jira barnaamijku sidoo kale haddaba waxayna ku soo kordha intaannu ku guda jirno ayaydan maqli doontaan sida ugu dhaqsiyaha badan weliba weliba qaybaha dambe ee barnaamijka waxaad ku maqli doontaan iyana dhanka ciyaaraha iyo dhallinyarada weeyaane ciyaarihii champion liaga ama horyaalada yurub oo iyana markaasi lugtii labaad ee gruubka sideed ama wareegga sideed damaadka ama kuwatar finaalka waxaa loo yaqaano caawa markaasi lasoo gabagabaynayo iyadoo xalayna ay laba kooxood semifinaalka ama afar dhamaadka ay u soo baxeen caawana laba ayaa la sugayaa ciyaarahaas cid ay dhexmarayaan waan idiin soo gudbin doonaa hadduu alla idmo barnaamijka waxaa farsamaynaya maxamed cabdiweli anna waa idla socotiin ku soo dhowaada khiyaarey mar kale barnaamijkii dacdooyinka maanta dhegeystayaal habeen wanaagsan mar kale waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha abriil oo ah bisha afraad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka ayaynu gudagelaynahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta waxa ay gaareen gadankii dambe xarunta waddanka jamhuuriyadda suudan ee magaalada alkhartuum halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen madax uu horkacayay madaxweynaha waddankaasi suudan madaxweyne cumar xasan al bashiir madaxweynaha booqasho rasmi ayuu halkaasi ku tegey caawana waxaa markaasi uu casho sharaf ku leeyahay madaxtooyada magaalada khartuum oo uu markaasi ku martiqaaday madaxweynaha waddankaasi suudan madaxweyne cumar xasan al bashiir arrimahaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaanu markaasi waraysi kala yeelanay wariyaha halkaasi ku sugan magaalada khartuum maxamed daahir socdaal oo aan uga dhaweyta weydiiyey safarka madaxweynaha iyo hadda waxyaabaha markaasi ilaa hadda kulamada uu qaatay iyo waxyaabaha la filayo socdaal waxa uu ku jawaabay
waa maadsantahay walaal marka hore galabta saacaddu markay ahayd shanta galabnimo waxaa dalka suudan soo gaaray wafdi horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ay safarkiisa ku yeelinayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdiraxmaan uluwa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya garoonka waxaa ku taabilay madaxweynaha dhigiisa madaxweynaha dalka suudan mudane cumar albashiir toobashada madaxweynaha garoonka waxaa sidoo kale kusoo dhaweeyey safiirada dowladaha carabka iyo dowladaha afrikaanka sidoo kale waxaa soo dhaweeyey safiirka soomaaliya ee jooga dalka suudan iyo diblomaasiyiin kale oo dowlado kala duwan ka socda iyo diblomaasiyiinta soomaaliyeed soo dhaweynta kadib iyo salaan sharaf lagu qaatay qaar ka mid a adduunyada ciidanka xoogga dalka suudan madaxweynaha waxaa loo soo gelbiyey uu ka degan yahay dalka suudan haatan madaxweynaha waxa uu aaday qasriga madaxtooyada dalka suudan halkaasi oo casho sharaf ay u sameeyeen madaxa dalka suudan iyagoo iska iska wareysan doono shariirka labada dal iyo arrimo ku saabsan in loo sii xoojinayo xiriirkaas madaxweynaha ayaa sidoo kale lagu wadaa in maalinka beriyaha haddii ilaha idmo uu kulamo la yeesho ardayda ka barata wax jaamacadda africa oo dowlado kala duwana isagoo halkaas kelmad uga jeedin doona sidoo kale madaxweynaha beri kelmadaas uu jeediyo kadib waxuu la kulmi doonaa madaxweynaha ardayda jaaliyadda soomaaliyeed iyo qeybaha arrimaha bulshada soomaalida ee dalka suudan dadka u qaadilsan waxaa laga wadaa sidoo kale madaxweynaha inuu kulan la yeesho madaxweynaha dalka suudan maalinka berita ah doorashada guud ee madaxweynaha ayaa waxaa lagu sheegayaa inay ku saabsan tahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal
suudan iyo soomaaliya waa runta oo xiriir wanaagsan ayay lahaayeen marka dhinaca ganacsiga iyo isdhaafsiga dhinaca maaragtay ganacsiga iyo waxyaabaha soomaaliya ay dhoofiso suuqiya in lagu helo suudan ama suudan wax kasoo dhoofsano arrimahaasi ma ku jiraan qorshaha sidaad ka intaad ka warqabto arrimaha hadda inta nala soo gaarsiiya anaga intaa weeye saacadaha soo socda waxaan rajeynaynaa in afhayeenka madaxtooyada daawud aweys uu nasiiyo warbixin intaa ka badan iyo doorashada madaxweynaha warbixintaa markii aan ka helno kadib markii casho sharafta soo gabagabowda ayaan telefishinka iyo raadiyaha qaan kusoo gudbin doonaa
waa hagaaq dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii dacadooyinkii maanta oo idinkaga imaanaya redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal markana maamulka koonfur galbeed ee dalka ayaa waxa uu markaasi ka warbixiyey howlo markaasi ka dhana howlo soconaya oo maamulkaasi wado oo abaabul dhinaca ciidanka ah oo la doonayo in howlgal markaasi lagu qaado kooxaha nabaddiidka ah ee deegaanada maamulkaasi hoos yimaada weli kusii sugan meelaha qaarkood howlahaasi iyo howlo markaasi la xiriirsan dhinaca nabadaynta oo maamulka koonfur galbeed ay ku tageen mas-uuliyiin ka tirsan degmada bardaale oo ka tirsan gobolka baay ayaa waxaanu ka waraysanay wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi xasan cabdi maxamed oo isaga oo bardaale ku sugan aanu la hadalnay waxaanu markaasi ka hadlayaa ujeedada safarkooda oo halkaasi bardaale ay ku tageen mudane cabdi mudane xasan cabdi maxamed oo arrimahaasi ka hadlaya waxuu ku bilaabay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، طبعا شلي لا يمانتا إلى براتا وحين كسبنا دجمنا بردالة وقياب في وجه صالح لان كيلو متر دجمنا بيضاء أحرمتا قبل كباي طبعا ujeedadaydu waxay ahayd guud ahaan ukuurgelidda arrimaha ammaanka degmadan iyo nawaaxigeeda iyo sidoo kale arrimaha bulshada intaba iyo ah, ciidamada bariiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya qaybtooda degmada bardaala ku sugan sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen ah, gulufka la rabo toddobaadyada soo socda haddii alla qadaro in lagu qaado nimankan halaadiga ah meel walba ay ku dambeeyaan waxaan la kulanay maamulka degmada sidoo kale odayaasha dhaqanka deegaankan bardaare iyo nawaaxigeeda oo iyana si wanaagsan aan ola hadalnay oo iyaguna ballan qaaday inay garab istaagayaan ciidanka koonfur galbeed soomaaliya iyo kan qaranka soomaaliyeed intaba la dagaalanka ay kula jiraan ururkan gumaadka ummadda soomaaliyeed
waa ka ee waxa ee wararka uu sheegayaa in ee, meesha ay ka dhaceen isku horimaad u dhexeeya laba beelood ee, aadna wadaan waan waan nabadeed oo la xiriirta sidii dadkaasi ee, dib u heshiisiin loogu sameyn lahaa maxaa xoga oo aad nooga sheegi wax laga reebo sida ay noo sheegeen maamulka degmada iyo odayaashuba eh, dad deris ahoo dhul eh, eh, deegaan ay isku haysto meelo guryo lagu dhisanaayey eh, eh, ay isku haysteen oy noo sheegeen oo xoogaa xulgus dhex martayna waa waa ay noo sheegeen hase yeeshee odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada iyagoo iskaashanaya dadaal wanaagsan bay sameeyeen eh, si khilaafkaas eh, xagga eh, guryaha iyo berisnimada aysan dhibaato kale u keenin inay xakameeyeen bay noo sheegeen annaguna waxaan uun sii caawinay eh, aan amarna ku siinay maamulka degmada iyo odayaashu in eh, wax alaalay wixii laysku haysto si eh, degan oo hufana loo eego ciddii wax ka bedelan oo amniga iyo deganaanshaha deegaanka dhibaato u keenaysana tallaabo sharciga laga qaado
waa hagaag dhegeystayaal waxa uu ahaa kaasi xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed oo isagu markaasi isaga oo ku sugan degmada bardaale la- bardaale la hadlay radio muqdisho kana warbixiyey howlaha halkaasi ay u tageen sida uu sheegay oo aad barnaamijka ku maqlayseen waa hagaag markana dhegeystayaal een, afhayeen u hadlay bentikanka waddanka maraykanka ama wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi maraykanka oo lagu magacaabo kabtain jeff davis ayaa waxa uu sheegay in ciidamada militariga maraykanka ay dileen ilaa iyo laba iyo toban ka tirsan maleeshiyaadka kooxda nabaddiidka ee al-shabaab kadib markii ay howlgal gaadma ah ka fuliyeen deegaan deegaanka lagu magacaabo cabdulla biroole waa cabd- cabdalla biroole oo ka tirsan gobolka jubbada hoose afhayeenkan ayaa waxauu intaasi ku sii daray in howlgalkan eh, maleeshiyaadka lagu laayay uu dhacay maalmihii markaasi isniinta iyo talaadada ee lasoo dhaafay ee toddobaadkan gudihiisa ahayd islamar ahaantaana ujeeddada goobtaasi loo beegsaday ay ahayd meel inay ahayd markaasi meel maleeshiyaadku ay ka soo maleegaan weeraro ka dhan ah ciidamada maraykanka ee jooga soomaaliya howlgalka howlgalkan lagu laayay maleeshiyaadkan ee ka tirsanaa kooxda nabaddiidka ee al-shabaab oo ay fuliyeen ciidamada waddanka maraykanka ayaa sidoo kale waxaa markaasi waxaasi ayaa waxaa markaasi gacan weyn ka geystay ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaano kumandoska ama danabka kaas oo ka dhacay meel dhanka waqooyi ka xigta degmada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose weerarkan ayaa waxaa markaasi uu qayb ka ahaa weeraro silsilado ah oo isxigxigay oo ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaaliya oo markaasi iskaashanaya ay ku beegsanayeen fariisimada gudaha ay ku leeyihiin waa fariisimada ay ku leeyihiin kooxaha nabaddiidka ahi gudaha dalka gaar ahaan koonfurta soomaaliya kuwaasoo markaasi ay kasoo maleegaan had iyo goor weeraro ay dhibaato dadka ugu geystaan shacabka ah iyo ciidamada ku sugan waddanka gudihiisa intaba maleeshiyaadka kooxda al-shabaab arrimahaas iyaga ah kama ayaan hadlin waa hagaag dhegaystayaal markanna barnaamijkii dhacdooyinka ayaynu weli bartanka uga jirnaayo dhegaystayaal aan iisoo gudbiyo maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa baryahanba waday markaasi howlo kuurgelid ah oo ay ku mareeyeen booqashooyin degaanada ka tirsan ama degmooyinka hoos yimaada gobolka shabeellada hoose ujeedooyinkoodana waxaa lagu sheegay inay tahay mid ay markaasi ugu kuurgalayaan xaaladda nololeed ee bulshada ku dhaqan deegaanadaasi iyo tan nabadgelyo iyagoo sidoo kalena indhaindhayn ku wada meelaha qaarkood sidii ay uga fulin lahaayeen mashaariic horumarineed maamulku waxa uu ku sugan yahay iminka iyadoo uu horkacayo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose degmada baraawe oo ka tirsan gobolkaasi shabeellada hoose waxaan la hadlay goor dhaweyto guddoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha maaliyadda ee maamulka gobolkaasi shabeellada hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo isaga oo ku sugan degmada baraawe goor dhaweyto qadka telefoonka aan ku helay islamarkaana aan weydiiyey ujeedooyinka safarka ujeeddada safarka halkaasi ay ku tageen iyo bal sida ay usoo kabanayso degmada baraawe oo uu sheegay inay tahay degmo aad uga soo kabanaysa waxyaabihii markaasi ay ku sameeyeen ama dib uudhaci ay markaasi ku rideen kooxihii nabadiidka ee muddada dheer halkaasi ka talinayay cabdifataax xaaji cabdulle guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellada hoose ee dhanka arrimaha maaliyadda oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa weeye
waa maasan tahay aada iyo aad horta marka koowaad waxaa ugu mahadcelinayna radio muqdishow iyo maxaa layidhahda telefishinka qaranka labadaba waa umahadcelinaynaa sida habsamo ula shaqeynayo maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed ujeedada aan u tagnay magaalada baraabe ee xarunta dowladda koonfur galbeed waa in aan u kurgalno xaaladaha nolosha iyo xaaladda amniga iyo xaaladda dhaqaalaha iyo guud ahaan heerka heerarka kala duwan ee maaragtay maxaa la yidhahda nolosha ay ku sug yihiin dadweynaha ku nool magaaladan baraabe iyo agagaarkeeda iyo degmooyinka ku xeeran iyo sida maaragtay ciidamada ammaanka iyo maxaa la yidhaahdaa maamulka degmada iyo guud ahaan wada shaqaynta iyo iyo xiriirka ka dhexeeya ma garatay si wanaagsanaan kuu gartay ilaa iyo hadda waxyaabaha idiin qabsoomay iyo kulamada aad qaadateen bal nooga warran iyana
waa mahadsantaha walaalkaygi horta waxaa la kulannay maamulkii degmada oo meesha wakiil looga ah guud ahaantoodii maxaa la yidhahdaa waxaa la kulannay odayaasha dhaqanka waxaa la kulannay qeybaha kala duwan bulshada haddaytaa qeybaha maaragtay caafimaadka oo ilaa hadda noo suuragashan aan la kulanno waxaa kaloo la kulannay maxaa la yidhaahdaay dadka kale ee maxaa la yidhahdaa waxgaradka magaalada kasoo jeeda sida aqoon-yahanka maxaa la yidhahdaa odayaasha maaragtay dhaqanka cilmiga diinka qeybaha kala duwan bulshada qeybana waa noo harsiyiin qeybana waa la kulannay marka maalmaha soo socdaan rajeynaynaa haddii ilah raalli ka noqdo qeybaha kalena in bulshada aan la kulanno oo wixii akhbaaraada iyo wixii jiro iyo maaragtay xaalad kastaba aan ku dhaafsanno guud ahaan
baraawe saan ka warqabno waa magaalo xeebta dhacda waana marataaye degmo ka tirsan gobolka shabeellada hoose weliba waxay caasimad u noqon doontaa maamulka koonfur galbeed ee dalka inkastoo weli hadda howsheedii aan la gudagelin lakin dastuurka sidaasaa ku taalla magaaladii marka muddo dheer waxaa haystay sidaan ka warqabno qolyihii nabaddiidka ahaa iminka sidee bay tahay magaaladu ma tahay magaalo soo kabanaysa ma dhibaatooyin baa weli jira bal nooga warran maxaa iska bedelay magaalada tan iyo intii laga saaray kooxdii nabaddiidka ahayd
magaalada baraabe anigu maxaa la yidhaahdaa hadda korna waa imid markii magaalada dib loo qabtay oo maaragtay markaasi bilowga la joogay haddeertanna waa imid run ahaantii farqiga u dhexeeyo waxaa fahmi kara qofka markaasi yimaaday laakiin markaan kusoo koobo ereyo kooban waxaan dhihi karaa baraabe waxaa waaye farqiga u dhexeeyo shalay iyo maanta waxaa ka dareemi karta dhismaha waxaa ka dareemi dhismayaasha waxaa ula jeedaa ama kuwa la dayactira ha ahaato ama kuwa dhismayaal cusub oo magaaladii kusoo korordha ha ahaato waxaa ka dareemi kartaa waxbarashadii waxaa ka dareemi kartaa caafimaadkii waxaa ka dareemi kartaa odayaasha dhaqanka waxaa ka dareemi kartaa maamulka degmada waxaa ka dareemi kartaa amniga magaalada waxaa ka dareemi kartaa wadashaqaynta ka dhexayso waxaa ka dareemi kartaa wadashaqaynta ila leeyihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo maamulka gobolka dhammaan bulshada ku nool ee maxaa la dhahaa deegaanka iyo maxaa la yidhahdaa calaaqaadka iyo wada shaqaynta ay leeyihiin guud ahaan dowladda soomaaliyeed ma garatay si wanaagsan aan kuu gartay dhinaca nabadgelyada ka warran howl fiican ma laga qabtay booliiskii ma shaqeeya saldhiggii waa sidee dhinaca nabadgelyada markaad wareysateen iyadoo aan ognahay wax walba horumar ah inuu inay ka horreyso hawsha nabadgelyada
wallaahi walaalkii horta xaaladda nabadgelyada magaaladan waxaa maaragtay kulley arki doontaan wariyaasha halkan idiin jooga annagoo habeenkii magaalada isaga lagu baxsanayno oo maaragtay hadba meesha armadka dukaamaysanayno oo meesha rabna tageeno oo ma aragtay magaaladii maaragtay laga kaga maaragtay waxaan rabna ka iibsanayno afarta sax shanta saxdinimo ayagoo ah oo dadweynihii maaragtay magaalada ay joogaan leerar leerarka ku shaqeeyaan maaragtay nalalka ku shaqeeya maaragtay qoraxda ama cadceeda ku shaqeeya sida loo yaqaano oo solarka ayaa magaaladii oo dhan maaragtay labada geli inta ugu badan dadkii waxaa arkaysaa dhalinyaradii iyo maaragtay iyo xataa dad oo dhaxaad leh oo dhalinyaradii islaatay oo ku badan ku ciyaarayo wadada dhinacyadeeda xilliga maaragtay habeenkii la gaaro maaragtay dadkii ganacsigoodii ku howlan yihiin maxaa la ciidamada ammaanka amnigooda ku howlan yihiin ciidan magaalada maaragtay dadka ku dhex jira arki maysa ciidanka howlahooda shaqooyinkooda hadday boolis yihiin iyo hadday military yihiin iyo hadday nabasugid yihiinba shaqooyinka loogu talagalay ayay haystaan ma garatay magaalada markaa imaada ilaa hadda waxyaabaha aadka igu yaabiy waxaa ka mid ah hal xabbo oo dhexaysa ma maqal hal xabbo oo dhexaysa maanan maqal ma garatay waa gartay
marka waxaan dhihi karaa magaalada koowaad ee gobolka shabeellaha hoose ugu ammaan badan baraawo waayaan dhihi karaa magaalooyin badan baa soo maray ayagana amnigooda ilaa xagga wuu fiicnaa laakiin magaalada baraawo waxaan dhihi karaa waa magaalada ugu horeysaan dhihi karaa xagga amniga markii xaqiiqda laga hadlo gudoomiye marka safarkiina hadda adig maamulkii gobolka adinkoo ah oo socdo halkaas tagay hawshaasna hadda ku guda jiro dadka la kulmaya horumar fiicanna aad ka sheegayso ma loo qaadan karaa in maamulkiina uu hordhac u yahay hawshii ku aadaneed inay caasimad u noqoto maamul goboleedkaasi oo soo yaro dhowaatay oo aad gobolxaar u tihiin saasaad u tagteen meesha
gobolxaar keliya ma aha magaaladani waagii hore airbor ma lahayn magaalooyinka airborada leh kuma jirin magaaladan baraawe in airbor maaragta laga dhisaa qorshe u yahay waxyaabaha laga fuliyo waxaa kamid ah magaaladan baraawe maxaa la yidhaha suuqa laga dhisay waxaa laga dhisay maxaa la yidhahdaa kawaankii hilibka waa loo dhisay abaqali maaragtay dibaa loo dhisay maxaa la yidhahdaa xaruntii degmadaa la dhisay xaramu waaxeediyaa la dhisay wakti dhow waxaan rajeynaynaa howsheeda inay bilaabmaan dowlad goboleedkii xarumahoodii hadday baarlamaan tahay iyo hadday madaxtooye tahay iyo hadday xarumihii kale oo dowladda usoo shaqeynayd tahay maxaa la yidhahdaa inay dib maaragtay ayagana howlahooda dib dhiskooda dhisidooda ay bilaabato si maaragtay arrintaasi u suura gasho marka gobol xaarna waa u nahay waa la dhihi karaayo dowlad goboleedku waxaa waa hoolahaas oo dhan inay qabsoomeen waxaa kormeerkeeda qeyb weyn ku leh maamulka gobolka ma garatay aad baan ku gartay haddii aan ka faa'iidaysto fursaddan waxaa tahay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda gobolka shabeelle shabeelle hoose waxaad joogtaa iminka baraawe waxaa jirtay qarax maanta ka dhacay suuqa meesha xoolaha weliba canshuuraha lagu qaado degmada afgooya arrimahaas maxaad qabaar ka hesheen maxaa khasaaroo ka dhashay maxaad xog naga siin kartaa dhibaatada halkaas ka dhacday arrintaasi kulle khasaaraheeda khasaaraheeda in maaragtay la diiwaangeliyo wixii ka dhacayaan ku jirnaa dhaawacna waa naloo sheegay ilaa hadda inta lasoo gaartay marka insha allah haddii la raali ka noqdo waa markaan maaragtay aan riboortkeeda si dhamaystiran oo maaragtay u diyaarino si official ah maamul ahaan u faafinayna insha allah raadin dushool wuxuu noqonaa raadiyaha ugu horeeyo
aad baad u mahadsan tahay guddoomiye waanan ku hambalyaynaynaa safar wanaagsanna waa dilaana safar wanaagsan walaalkay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato
dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka dhacdooyinkii maanta ayaanu soo gaarnay aan kusii siqaynaaye dhinaca cayaarihii aan haddaay sii ballan qaadayna iyadoo ay waaysi inoo soo socdo haddana waxaa jirta inay iminka bilowdeen ciyaarihii markaasi horyaalada yurub lugtii labaad markaasi wareega looga gudbayo sideed dhamaadka oo loogu gudbayo markaasi afar dhamaadka xalay waxaan ka warqabnaa inay wada ciyaareen kooxaha real madrid oo garoonkeeda ku qaabishay kooxdii wolfsberg jarmalka ka dhisnayd halkaasi markaasi horena usoo badisay hase ahaatee saddex iyo eber xalay looga badiyey oo ay xaqiijisay real madrid inay soo gudubtay iyadoo aadna uga mahad celinaysa arrintaas iyada ah weeraryahankooda christiano ronaldo oo saddexda goolba runtii isagu ansixiyey وحقيق دغيستا دنكا كلنا waxaa iyaguna ciyaaray xalay habeenkii xalay ahaa kooxaha Manchester City ayaa iyana garoonkeeda waxa ay ku qaabishay een ku yaala magaalada Manchester kooxda ka socotay wadanka Faransiiska ee lagu magacaabo PSG oo magaalada Paris ka dhisan waxaana jirtay in kooxdaasi horey u soo ciyaareen oo ay garoonka Paris ku soo ciyaareen oo ay markaasi soo galeen barbaro laba iyo laba ah hase ahaatee toddobaadkii hore ee taase xalayto markii la isugu yimid garoonka Itixaad ee ku ciyaarto kooxda Manchester City waxaa u suurta gashay manchester city inay markaasi gool iyo eber ay ku quusiso kooxdii b s c oo markii ugu horreysayna kooxdaasi manchester city ay xaqiijiso inay usoo gudubto wareega markaasi afardhamaadka ah ama semifinaalka waxaa loo yaqaano ee horyaalada yurub hadda waxaa wada ciyaaraya kooxaha benfica oo wadanka bortugiiska ka dhisan ayaa waxay marti qaaday kooxda bayer motion oo ka dhisan wadanka jarmalka horey usoo ciyaareen toddobaadkii hore gool iyo eber oo keliya ayaa looga soo adkaaday kooxda benfica iminkana waxay ku ciyaaraysaa garoonkeeda iyadoo martiqaadaysa kooxda bayer motion oo la ogyahay inay tahay koox aad u xoog badan marka laga hadlayo horyaalada qaaradda yurub iyo markaasi kooxaha ka dhisan si kastaba ha ahaatee ka dhanka kale iyana waxaa ciyaar adag ay dhexmaraysaa laba naadi oo ka dhisan wadankaasi sbain kooxda barcelona oo iyadu markaasi marti ku ah garoonka ay ku ciyaarto kooxda atletico madrid ee madrid ku yaala oo markaasi ay ku wada ciyaarayaan waxaana laga rabaa caawa qol labadii qole ay soo bixi lahayd ay weheli lahayd markaasi labada kale ee banaanka taagan ee real madrid iyo city ah iyadoo markaasina labadan kooxood iyagana ay hore usoo ciyaareen toddobaadkii hore laba gool iyo goolna waxaa kusoo adkaatay kooxda barcelona aynu wada eegno hadduu waxay ka soo baxaa saacatee markan dhegaystayaal maxkamada maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa ay ka hadashay diyaargarow ee baryahan dambeba ugu jirtay xuska maalinta garsoorka soomaaliyeed oo ku beegan afar iyo tobanka bishan abril arrimahaas iyaga ah iyo sida ay ugu diyaargaroobeen iyo abril afar iyo tobankeeda sababta loogu markaasi asteeyey maalinta garsoorka iyo waxyaabihii u qabsoomay garsoorka muddooyinkii dambeeyey waxa uu hiigsanayo caqabadaha jira waxaanu waraysi gaara kala yeelanay gudoomiyaha maxkamadda sare mudane aydiid cabdulaahi ilkaxanaf isaga oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu ku bilaabay waxaa soo dhow maalintii garsoorka oo bisha afar iyo tobankeeda bisha abril ku beegan maalinta garsoorku waa maalintii garsoorka la qarxiyey laba kun saddex iyo tobankii bishii abril afar iyo tobankeedii waxay ahayd markii garsoorka laisku dayey in la qarxiyo oo khasaaro badan ka ka dhacay meesha khasaaraha meesha ka dhacay badidoodu u badnaa dad si bila oo dadka meesha dacwoonayay oo muraad ka lahaa oo dhowr iyo afartan xaawa ku dhintay xagga garsoorka wiil iyo laba qof baa naga geeriyooday annaga maalintaa xusuusteeda ayaanu maalintii garsoorkana ka dhiganay halkii laba maalmood oo kale gooniya mid walba kharash gooniya la geli lahaa waayo kharashka ma hayno kharashku wuu yaryahay gebigiisa dalkoo dhan in la yareeyo hataa garsoorka qaarkii in la yareeyo waxaan u doonaynaa qarashka awga adaku ka bixi karay la yeesho maxkamad sare oo federaala iyo maxkamad historia dalku waxaanu abnaa inaanu u baahnayn ee u baahan yahay maxkamaddaa sare in markii arrimo distori distoor ku saabsan yimaadaana mar walbama taagnee marba bay imanayaane inay maxkamaddaa sare gasho sidii dalalka waaweyn ee horu maray ee leh ee maxkamadda sare iyo maxkamadda distoorkaa kala leh qaar baa xataa maxkamada kale kasii duwan yeeshan arbitration waxa la yidhaho maxay tribunals la yidhaho galada iyana dacwado kaleo kasii yaryar oo kaas kaasa sida immigrationka iyo dadkan asylumka ugu yimaada doonayay laakiin inagu ma kari karro awooddeenu soomaalidu ma laha marka waxaanu u yaraynay si aan kharashka u yarayno ayaanu nida laba maalmood oo midna tahay maalintii garsoorkii la qarxiyey ee dadka badan ku dhintay xusuusteeda iyo maalintii garsoorka u dabaaldegayay labaha ka kala dhigna mid unaan isugu geyn halkaasaan isugu geyno wixii loo baahnaa la doonaya in la qabto wixii lasoo qabtay iyo waxaa jiraba maalintaa ayaanu sheegnaa iyadoo aanu maalintii la qarxiyeyna xusuusanayno wixii dhacay maalintaas soo dhow markaa garsoorku waa meelaha ugu muhiimsan dawladda dowladaha gebigeedaba xataa xataa kuwa shuuciyiinta ah ee awooddu ay meesha keliya tahay waxa weeye wax walba awoodooba dawladdu leedahay xataa kuwa ugu dhowda garsoor waa ka maalmi waayeenoo laba qof oo ama laba gru- laba kooxood oo ishaya oo aan dan isagu gaara ka lahayn wax kala saara cid walba way u baahantay waa loo yeesh- loo baahan markasoorku waa ciddii kala saaraysay dadku markay isqabtaan ay wax isugu yimaadaan wax ciddii kala saaraysay waa si- waa- waxaa kaloo garsoorku yahay cidda she- she- u sheegaysay iyadu tilmaamaysay ee sheegaysay awood qof sheeganaya inay tiisii tahay awood uu sharcigu siiye ay tahay iyo inay tahay awood aanu lahayn waa meesha kala saarta sida dadkeed baa inta badan dadka baawarka haya ee awoodda lihi aanay jeclayn garsoor madax banaan ay jecel yihiin garsoor ay iyagu meesha dhigteen oo iyagu ay ku shaqaystaan oo iyaga waxay doonayaan way axanayo iyaga ku ilaalinaya awoodda hadday doonayaan inay kororsadaan iyo hadday doonayaan wax sida cid ku ilaalisa iyo jecel yihiin madaxda sarsare inta badan cid madax bannaan oo iyadoo aanu qofka madaxdu aanay xukumaynin ee sideedaba madax bannaan oo garsoore ah ma jecla inta badan inta badan dadku ma jecla weliba dawladaha soo koraya ma jecla ee afrika iyo inta ku dhow ma jecla garsoore madax bannaan oo isagu meel intuu fadhiisto idhaaha matala ninkii madaxda ahaa adiga adeer qaldan adigaana sax marka taas waay looga madax baneeyey markaynu soorka qoran nidaamka dimuqraadiga ah awoodda ninka madax dadka madaxda ah madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiire iyo waa laga madax baneeyaa garsoorka waxaa la yidhaha garsoorku garsooruhu wuu ka madax banaan yahay hay-adaha kale baarlamaanka iyo mid walba wuu ka madax banaan yahay waxa kelii u hoggaansamaa ee qabtaa waa sharciga sharciga dalku ha u yaalla ayuun baa la doonayaa inuu ra waxyaaba aan sharcina xataa qabanayn cidna aanay sheegi karayn baa jiro waa qofka damiirkiisa damiirka qofka aniga un waa ila adag tahay qof laba qof oo hor yimi oo wax isku haysto wax sheeganaya qofka mid waxaanu lahayn siinaya ka kalena ka qaadaya waa waa damiir xumo ta ugu xun weeyaale siduu qofku u samayn karana way ku adagtay waayo anigu garsooranahay arrimahaas markay i yimaadaan waxaan eegala cidda iska hortimi cidda leh ee anigu ilaahay ooyaan u ark waxay soomaalidu tirahaa ninkii raggii hore raggii hore odayaasha midubaa midin baa yidhi baa layidhi ilaahu aqoon darrana hanoo cadaabi eexana hanooga tegi waa runti eex waa qof looga tago maaha in looga tago maaha qof in eexanaya oo caddaan u jiilaya wixii cidi lahayd iska indhaaqsanayaan ilaahay baana igooga anigu ma sameeyo damiirkaygaan iima ogolayn oo isiinaynin sidaan u arko unbay haddaan qaldan waa meesheeda waa qalad laakiin damiirkayga walla inaan ilaahay si igu igu cadaabeyn layna qabsanayn inaan qof arinta bareer u siiyo wuxuu leeyahay aanu lahayn aan ka qaada kii lahaan marka garsoorku waa wax aragga leh garsoorku waynu maalintii waa inagu soo dhow afar iyo tobanka waanu u dabaaldegaynaa waa imanaynaa waa wax adag lamana jecla dadka madaxda madaxda dawlooyinka beridoodu ma jecla waxaan u jeclayna waxa weeyaan iyaga awoodooda ayaan sidaa ay doonayaan aanay samayn karayn haddii garsoor madax bannaan oo xori dalka ka jiro marka had iyo jeer madaxdu rag baa u tegaya in adeerkii baa u tegayo isagu madax ban had iyo jeer qofka madaxda qofka ugu dhowey waa wuu arki karaa markiiba meel uu maraba waa arkaa marka in adeerkii baa u tegayo ku odha meesha ga- ma jiro garsoor ma jiro cadaaladi ma jirto ay waa isaga dacwad buu yeeshay keligii meel cid buu la yeeshay ciddii baa ka soo xu waa laga soo xukumay adeero mar horena waan sheegayoo dadka soomaalida aada intaan garsoore ahaa waan u bartay nin soomaaliyeed oo gartii laga helay oo odhanaya gartii waa layga helay oo sax bay ahayd wallaahi wax yar ba iskaale meheli lama helay nin waliba isaga isla garle ninka soomaaliyeed haddaan idhaaho ilaahay u cadaamayo haddaan idhaaho ninka soomaaliyeed waxa uu sharciya waxa uu isagu doonayo waxa uu qofkaasi rabo ayaa u sharciye waxaa runta ah ee jira inta badan maaha waa ku imanaya ad iyagoo ooyadanaysa wallahi ninka gadarraa ku dhacdo waad la cararaysaa waad la tegaysaa mise inka waa loo xabad xaqubale markaa dadka cabaadkooda hore lama raaco ninku hadduu doonay inuu garsooro wanaagsan noqo waanan kula taliyaa anu garsoorayaasha ayaa waxay eegina ninka say u kala hadal badan yihiin siday u kala cabasho badan yihiin ha u eegina dadku siday waxa u kala leeyahay oo eega wanidhaah marka adeer waa orta garsoortaasa nagu dhow garsoorkuna waa kaa waana adag yahay had iyo jeerna dadka isaga wax loo xukumo ee iyagu garta helaa meel lama tagaan ma ma sheegaan had iyo jeer cidda sheegaysa ee qaylinaysa waa cidda iyadu lahayd waxbaan toonayaaoo waa layga ahda qayladooda maqlaysaa kan kaa inta badan aamusanood weligaa arki maysa wayaha marka maalintaasaan wax iga weydiinayso adigu yaa garsoorku waxa uu leeyahay wuu kala saarayaa dadka dawladnimoba haddaad arag in qiyaaska dawladnimo inay meel ka jirtay in kale lagu qiyaasaa waa hadduu garsoor wanaagsan ka jira waxaa kaloo laga qiyaasaa amniga meel haddaan amni jirin lagama garsoori karo ee meel dagaal ka dhacayo oo qabiya qabtas ka dhacayso ninka garsooriya xagguu fadhiisanba xagguu dadka waa ugu garnaqi dawladnimo wanaagsan waxaa laga eegaa garsoorkiisa laga eegaa amni inuu jiro dalkaasi degan yahay waxaa laga eegaa in garsoor shaqaynayo oo u jiro garsoorkuna waa maxay de waa cidda kala saaraysa cid isqabatay oo waxaamad ku qabsatay aha anigaale iyo anigaale sidaasi sax maaha iyo waa qalab oo ciddii u kala sheegaysa xagga sharciga marka la eego wey inta badan tas waxa wey waan wax looga jawaabo way adagta iska qofku hadduu qofka weydiiyo uu ku dhahdo sidee baa lagaaga eexday sidaad adigu u leedahay sidaa sida lagaaga leeyahy lagaaga helay runta kuu sheegi maayo inta badan qofka haddad isaga weydiiyo run sheegi maayo maxaa qofka meeshaas ila cadaalad ku dhacday iyo in kale loo halka laga garan kara waa maxay waa qof labada qof labada qoloba dhegeysta kana haddaad dhegeysato kana ad dhegeysato markaasaad kala garanaysaa laakiin haddaad dhinac keliya dhegeysato sina madaxda badanay baridooda wax ku qiyaasaa madax badan ba waxay wax ku qiyaasaa nin keliya usoo dacwoodo markaasay odhanayaan garsoor ma jiro garsoorkii waa laga cabanayaa waa laga cabanaya million jeer baa adiga laga cabanaya adiga ninkan l garsoorkan laga cabanaya miyaan ogeyn in isaga boqol jeer lagaba cabanayo isaga horta isaga laftiisa lidiyey markaa dadka mucaawatimaa wax loogu qabtaa cid baa ka cabanaysa mise maxaa jira maxaa rur ah maxaase beena ha haddaad maanta soomaalida ugu dhex gasho madaxda dalkeena iyo cid kasta kastaa noqotee inta ka raaliya ku odhanaysa waa sax waad arkaysa inta badan waxay ku odhanaysaa waxba kama jiraan waana qaldayn si qalbay u socdaan waxba isdooyin qalbay yes marka laba qof oo mid la qofkii dartii laga helay haddaad dhegaysato garsoornima jiruu ku odhanaya de adiguna ma fadhiisanayso qofku madaxdu ma odhanayso mar hadda dhanka kalena aan dhegaysto waqtigaadeer ma hayaan dhanka kalena adigu noo sheegtae war dhinaca kalena wuxuu qabaa aan dhegeysano lama qabo ayna bilahi tala aanan garanay weligiina saa lagu hiliyaa biyo wax kasta hadday dhacaan leeya bilahi tala ha way way hadda yeelin qaar badan oo iga cabariya caydiyada noogada xukumay wadada maxaa ku xukumaa maad ma lihide maad lahayn nin baa ii keenaya nin buu wataa dhonkonsku wado iyo waxa uu wado dhan waaba been waa forgery dee u xukumi maayo kii saxa ahaaye waxa saxa adeen haystay ee lahaa baanu xukumayna dabeed markaasu kii hor gurigii noonaya weligay arrimaan maalin kugu imiyo arrintiina imaad yeelin dee maxaan kuu yeelaa waxay ahayd been iyo waxaan jirin adeer bay ahayd miyaan waxaan beena iyo waxaan jirin miyaan ku xukumi karay markaa saa horyar wax dhibaata aniga wallahi inaa igu hayn billahi yatala weligeed ima dhib ha yimaado qof walba okay kaali baana dhahaa saasaan ugu sheega waxaan haddii qofkaas waxaa leeyahay inuu heli haddii kalena ma jiro waxa weeye waxa ugu wacan dawladda ma ka xishoonayo ma ka baqanayo ma ka gaabsanayo afartii sanadood imika dhammaanaya one dollar looma kordhin sunta haddaa kuu sheego wallahi inaan hal dollar loogu darin miisaaniyad oo aan hal garsoore oo shaqadii ka shaqadii maxaa la la qorin hal garsoore inaan la qorin annagu golaadee garsoore kaanu nahay waanu qorno waanu qornaa waanu shaqo gelinaa sharcigu waa noo goliyay ilaa inta madaxweynuhu soo ogolaanayo inaanu si hawlgelino laakiin nalooma ogolaan marka waxa weeye garsoore ciddaa leeg baa dhimatay garsooreyaal ama ha u dhinteen bes
hagaag dhegaystayaal codkaasi guddoomiyaha maxkamadda sare mudane caydiid ilka xanaf ayaa u dambeeyey barnaamijkeenii dhacdooyinkii maanta ee radio muqdisho idinkaga imaanayay barnaamijkan intaa ayaynu kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal dhinaca cayaarihii waay weli waxaa kusoo kordhay kooxda benfica oo bortugiiska ka dhisan oo marti qaadaysa iyadu kooxda bayer motion oo ka dhisan ama bayer munik oo ka dhisan wadanka jarmalka ayaa iyadu markaasi goolkii hore looga soo adkaaday iminka soo gudday oo gool iyo gool ayay hadda gool iyo bar ayay hadda maraysaa ciyaarta laakiin celcelis ahaan gool iyo gool ka dhigan dhinaca kalena kooxda manchester united oo iyadana west ham la ciyaaraysa ciyaar ka tirsan f a cabka oo markaasi isku celin ah kadib markii tii hore ay babaro soo noqdeen ayaa hadda manchester united ay goordhaweytu bilowday gool waxaana u dhaliyay ciyaaryahankooda da'da yar ee lagu magacaabo marcos rashford si kastaba noqotee dhegaystayaal waxay ka soo kordha ciyaaraha soconaya marka laga hadlayo kooxaha atletico madrid iyo kooxda barcelona weli ebra ebrayay maraysaa iyo ciyaartan kale iyo dhammaanba ciyaaraha soconaya waxay ka soo kordha barnaamijyada dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu alleedmo barnaamijkii dhacdooyinka maantase waa naga intaa waxaan u mahad celinayaa maxamed cabdi khalaf oo dhinaca farsamada barnaamijka iga hagayay intii uu soconayay intaan dib dambe u kulmi doonno khiyaaray guud ahaantiinba inagoo isku wada duuban nabadiino gabagabadii waxay ahayd dhegaystayaal codadka macaan ee hobolada qaranka ee waaberi heeskuna rahiiskiisu waxa weeye xisaabtan waxaa hal abuuray abwaan maxamed cali kaariya allah naxariistee laxankana waxaa markaasi u sameeyey ama hordhaca muusiga xasan aadan samatar isaga ayaa weliba ka dhex muuqda xasan aadan samatar iyo hobolada qaranka hobolada qaranka ee waaberi aanu ku wada dhagaysano heeskii xisaabtan oo barnaamijka gabagabo u ah guud ahaanteenna mar kale nabaadiino
maragliyo haja maragliyo حاجو مرغليو حاجو مرغليو حفظنا ربنا عدالة عدالة ونحن دورية نبطل حتنا ربنا عدالتا عدالتا عدالتا ونحن دورية نبطل حتنا ربنا حقلتا نرشا مرشدا هرمر هرمر حولي يا زبناي
حقلتا نرشا مرشدا هرمر هرمر حولي يا زبناي
عظمات حديثنا دوايي وتخلينا حفيدنا ربنا
عدالتا عدالتا عدالتا ونحن دورية نبطل حتنا ربنا عدالتا عدالتا عدالتا ونحن دورية نبطل حتنا ربنا عقدنا رشاب الشباب هرمر هرمر حولي يا زبناي
عقدنا رشاب الشباب هرمر هرمر حولي يا زبناي
ولينا في السابتنة وبي وبي تنساقني
حقيتنا حركية شرعية دستورك برنامج كنو حددا علينا في السابتنة وبي وبي تنساقني دين حقيتنا حركية شرعية دستورك برنامج كله حددا
حالاك دقيت سكين وحلاشدة عجيب ليلوك حالاك دقيت سكين وحلاشدة عجيب ليلوك
Thank
عرفتي شرعنا وقدقا عدو حابك دعار يا هاي عرفتي شرعنا وقدقا عدو حابك دعار يا هاي فالسواري لغو دغما حكمادك لغو عشا لغو عشا فالسواري لغو دغما حكمادك لغو عشا